ganacsatada suuqaasi iyo dadkii ka agdhowaa goobta dalku ka kacay ayaa goor hore ku soo xoomay gudaha suuqa waxaana goobta soo gaaray gawaarida dabdemiska gobolka banaadir iyo kuwa shirkadda isgaarsiinta hormuud iyadoo markii dambena lagu guulaystay in dabka la damiyo waa kuwan qaar ka mida ganacsatada suuqa oo ka warbixinaya qaabka uu dabka u kacay iyo tirada goobaha ganacsi ee uu saameeyey waxaan ku soo baraarugnay saaka iyadoo suuqu uu dab wada noqday korontadii xitaa halis badan ayay ku haysaa tukaamadii biyahana waxaa la leeyahay way yaraanayaan oo booyaduhu biyahooda ayaa ka dhammaaday marka debdebis badan ayaa meeshaan looga baahan yahay waa kolay suuqa saaka waa la xakamay karay waxaana intaas keenay debdemis la'aan oon haysay debdemiska dhinaca marna suuqa waddooyinkaa ka xirnaay qof kastana alaabtiisa la baxaysay waxaan dowladda ka codsanaynaa inay debdemis xooggan noo keento waddooyinkana ay noo furaan siay debdemisyada hormuud noogu maraan iyo kuwa kaleeto waa mahadsantihiin anoo ku hadlaya afka ganacsiga odayaasha suuqa bakaaraha hadday waad aragtaan dhibaatada dhacday dhibaatadaana dee ilaahay baa keena laakiin aad iyo aad waxaa qayb wanaagsan arrintan uga qaatay shirkadaha shirkadda hormuud debdemiskeeda guud ahaan ayadoon waxaa la ralaacanay ilaa toban baabuur ilaa dhowr iyo toban baabuur goobaha ganacsigu waa laba iyo toban boos oo isku weeraha gubatay waxa weye wax roon iyo wax toos u gudtaba oo lagu wada kala geli jiray badeecooyinka elektaroniga iyo bagaash qaarna waxoogaa debku haddau ku socdaa weli waxaan codsanaynaa in alle intii gacan ka geysan karta ama debdemiskan ha noqoto ama dadka dhibaatada ku gaartay caawimaadooda ha noqotee in waxa weye dadka muxsiniinta iyo ummadaha waxa weye dad loo qabto wixii wax loo qaban karo meeshaan waxaa ka dhacay musiibo qaran musiibo qaranaa ka dhacday moobeello iyo biifbaaf iyo waxaa ku qarxa meesha dabkaasa u jeedna keliya hadda waa ka shaqaynaynaa dilaayo shacabkii dhammaa waa gurmaayaan soomaali qof kala harta ma leh dadka xoolada la badbaadinaya guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh oo saxaafadda kula hadlay gudaha suuqa bakaaraha ayaa ka warramay gurmadka uu maamulka gobolka banaadir ka geystay deminta dabkii saaki ka kacay suuqa bakaaraha dab xoog badan ayuu ahaa laakiin hadda waa waa lagu guulaystay in la damiyo meel gebangaba ayuu maraya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddoomiyaha degmada howlwadaag iyo dhammaan guddoomiyayaasha degmooyinka soo gurmaday iyo debdemisyada maaragtay debdemiska hormuud iyo midka gobolka intaba sida wiilashaas ay u dadaaleen xaqiiqatan wakhtina ay u geliyeen sida dadka hantidooda ay u badbaadi lahaayeen ciidamada ammaanka sidoo kale iyagana waxay ka qaateen qayb xoog leh ay ka qaateen halkan waxaa nooga tega hadda guddoomiyihii gobolka maamulka gobolka oo dhamma waa yimid meeshaan odaeyihii guuda gobolka banaadir nala jooga marka waa ku qasbannahay inaan dadka hantidooda iyo badbaadinno guddoomiye ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dabka saake ka kacay suuqa bakaaraha uu ka bilowday walxaha qarxa oo la dhigay afaafka hore ee dukaamada cabdalla shideeye wuxuuna xusay in halkaasi uu ku geeriyooday hal qof oo suuqa ilaalo ka ahaa kuwo waxaa jira dhagarqabayaala oo khawaariji la yidhaahdo oo u diiddan dalkan degganaasho u diiddan oo marka tabartoodii ay yaraatay oo nolol u diiday dadkii nolol iyo maaragtay nabad intaba u diiday oo tabartooda marka yaraatay isku dayaaya wax kasta oo ay iskuay dadka ku carqaladay karaan inay ku carqaladeeyaan laakiin xaqiiqatan taas waxay ku tusaydaa inay nafilcaari yihiin waxaa hadda ku dhintay dadka ku dhintay inta la ogyaha waa hal qof nin ka mid ahaa goobaha hadda ay qaraxa hor dhigeen oo waardiye ahaa ayaa meeshii asagoo ka daba ordaaya oo meesha waxay soo dhigeen qashin u moodoo leh maxaad qashin qashinka meesha u soo dhig uu markuu saan u fiiriyey ku qarxi marka tabartooda intaas maaragta marayda ayadana hadduu ilaahay yidhaahdo waa waa dabar jaraynaa maalmo maalin dhowod waa ogeydeen sidaanoo kale ayay suuqa bakaaraha wax dhigeen waana la soo qaqabtay dad badan oo iyaga ka mid ah shabakaddaas ka mid aheedaa hadda maalmaha soo socdaan lasoo bandhigi doonaa hay-adaha ammaanka iyo maxkamaduhu soo bandhigi doonaan marka waxay diiddan yihiin oo aad arkaydiinoo kaamirooyinka la xiraayo iyo waxaasoo dhan waxay ula dagaalamayan waxay diiddan yihiin in in la arko marka marnaba loo joojin maayo waana laga shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dadkana waxaa la rabaa inay fool jignaadaan oo ay iska ilaaliyaan dadkaas qof ay u socdaan oo gooniya ma jirto halkaasay ku soo aruurtay maaragta laamiyada iyo guryaha hortooda inay wax dhigaan ay ku soo aruureen hawshoodu baaritaankiina waa socdaa weli ma dhammaan gubashada suuqyada magaalada muqdisho ayaa noqotay muddooyinkii ugu dambeeyey mid soo noqnoqota taasoo saameyn kala duwan ku yeelata ganacsatada kuwaasoo ku hanti waaya dabka ka kaca suuqyada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho